roobabka go-ga weliba sewsa kakubad ee qeybo kumid a gobolada dalkan soomaaliya waan roobabkaasi tiqaarsho usa kakubadi meelooyinka iyo ku jaraan kuleelo doron hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo dadka kadhow webiyaalka iyo nay buuro nkudibdi taxadir dheerna inshaagdi iyo muujiyam daadad iyo nay fatahaado ku dhalada koran roobabka kukubadahayan gobolada dalka agaasimaaga maaraynta waxda khatarada hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka qadar sheekh maxamed nuur weliba sheegaya in lambaahinya intisa bulshada soomaaliyeed iyo ku feejignaadaan dhibaatada fatahaada iyo naydaadadka ku dhalada korta meelooyinka qaar maadaama muddo dheer oo ilaa iyo hadda lagu qiyaasayo shan xili xili roobaad oo micnaheedu yahay laba sano iyo bar waxaa lagu soo jiray abaar daba dheeraatay xilligii lixaad ayaa hadda inuu curto la filayaa oo hadda maaj baa lagu jiraaba oo meelaha qaar uu ka curtayba laakiin sida guud xilliga xilli roobaadka dalka saadaashiisii waxay tibaaxaysaa inay tahay roob yari oo micnaheedu yahay roobka wuxuu ka yaraanayaa xaddigii la heli jiray waxay weydaada-ahayaan laakiin micnaheedu wuxuu noqonayaa xaddigaas roobka ah oo da-a ma magdhabi karo dhigtii ay abaartii daba dheeraatay geysatay hadday noqoto daaqa hadday noqoto dalaga sidaa darteed gugu wuxuu wataa dhibaatadiisa wuxuu wataa khayrkiisa meelaha qaar dalka roobku waxaa laga yaabaa inuu ku bato laakiin sida guud waxaan filaynaa in bilowga xilliga guga uu soo hormari doono sida hadda u muuqata inuu meelaha qaar ka curtay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta intaba sidaa darteed waxaa iyana jiri doonta in uu gabaabsi soo noqon doono goor hore oo uu soo gabagaboobi doono goor hore soo horumarisa micnaheedu waxa ay tahay in insha allah lagu diirsan doono meelaha qaar laakiin sidaan hore u sheegayba xaddiga roobku roobka gugan labada kun saddex iyo labaatanka wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya xaddigii xiliguyeedkii la heli jiray waddanka soomaaliya sidaa darteed micnaheedu wuxuu noqon doonaa in abaartii ay sii socon doonto qalaylkii uu sii socon doono meelaha qaar waxaa la fili doonaa daadad inay soo rogmi doonaan daadadkaas soo rogmi doona waxay noqon doonaan goor xilli kooban inay macnaha daadadkaas socon doonaan waxaan marka bulshada si guud miyiga iyo magaalooyinka degan uga digaynaa in ay fatahaadaha iyo daadadka ay ka feejignaadaan sidaa darteed khaasatan bulshooyinka degan webiyada jiinkooda iyaga laftirkooda waxaa la filayaa webiyadu in ay xoogaa heerka biyaha ay sidaan inuu kor u kaco sidaa darteeda meelaha qaar sababi karaan fatahaado sidaa darteed waxaan iyagana tala ku siinaynaa in ay ka feejignaadaan beeraleyda waxaan iyaga laftooda aan tala ku siinaynaa inay goor hore miro duugtaan